وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد باب السواك عند الوضوء قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان من الخامسة عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز من الثالثة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق haddii aanan dhibi lahayn cala almu'miniina mu'miniinta wa fii xadiidi zuhayrin calaa ummatii haddaanan dhibi lahayn ummadayda la amartuhum waxaan amri lahay bisiwaaki cadaysi cinda kulli salaatin salaad kasta agteeda xadiidka markaa nabigu wuxuu tilmaamahayaa raxmadiisa iyo naxariistiisa haddii aynan jiri lahayn oo uunan ummadda u naxariiso lahayn wuxuu amri lahaay wakti kasta oo ay dukanayaan inay cadaydaan amarkaasna waxaa loola jeedaa amru iijaab waayo amarka iijaabka ah ayaa mashaqo ka imaan karta laakiin sunnada mashaqo kama imaan karto marka waxaa loola jeedaa la amartuhum yani amartuhum amra iijaab maca daalika sunno waa yahay waxaa la rafciyey marka waa iijaabka laakiin sunnanimadiisu waa baaqi waxa xarajka uu ku jiro ama mashaqdu ay ku jirto oo rasuulkuna uuna samayna waa iijaabka laakiin sunnanimadiisu baaqi weeyaan xadaثna abu qurayb mxamed bn اlcalaaءi qala xadaثna xadaثna bnu bishrin wa mxamed bnu bishrin اlcabdi min ataasicة عن مسعر مسعر بن كدام من السابعة عن المقدام بن شريح مقدام بن شريح بن هاني من السادسة عن أبيه شريح بن هاني ويان أو مخضرم أه قال سألت عائشة عائشة أيام ويديو ليهاي رضي الله عنها قلت وهن كيري بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته محوءها شيء وكبلا بجر النبي صلى الله عليه وسلم مركي وقرق صوغالو قرق صوغالو قالت بالسواك عضيب وكبلا بجر marka xadiidkaas wuxuu tusinhayaa sida alxaafid alciraaqi uu leeyahay boosaska ama amaakinta ay sunnada tahay cadaysigu oo ka mid a cishrada wanaagsan gurigiisa qofku markuu galo inuu cadaysado qaalat bisiwaak fuqahada gobolkoodana arrinkaas inaysan tilmaamin baa dhici karta laakiin alxaafid alciraaqi wuxuu leeyahay waa sunno ka mida sunnooyinka loogu talagalay cadaysiga markii qofku uu gurigiisa yimaado وxadaثnii abu bakr bn naafic اlcabdi wa muxamed bn axmed bn naafic abu bakri alcabdi min alxaadiyaةi cashra qaala xadaثna cabdالرaحman wcabdالرaحman bn mahdi can sufyaan sufyaan bni saciid aلthawri can اlmiqdaam bni shurayx عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك وهو أها markii uu soo galo gurigiisa inuu bilaabahayo cadaysiga qaala xadaثna yaحya بnu xabiib wa yaحya بnu xabiib بnu carabiyi min alcaashira alxaariثi qaala xadaثna xamaad بnu zayd albصri min الthaaminة can haylaan wa haylaan بnu jariir wa huwa بnu jariir المعولي من الخامسة عن أبي بردة وعامر بن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم نبي يا موسى قالي وطرف السواك أضيق طرف كيسا على لسان يسوى لسان كيسا عرب كيسا خرسارا أو عرب كعضينا الكان ولا عضيضة عرب كان ولا عضيضة xadaثna abu bakr bn abi shaybata qaala xadaثna hushaym hushaym bnu bashiir alwasiti can xusayn xusayn bn cabdiraxmaan aلsulami min alkhaamisa can abi waa'ilin shaqiiq bni salamata weeye can xudayfata qaal kana rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam ida qaama haddii uu istaago liyataja- liyatahajada si uu u soo jeedo oo uu u cibaadaysto habeenkii yashuusu faahu wuxuu marmarinayay afkiisa bisiwaaka cadayga ayuu marmarinayay waa cadaysanaya waa sunada marka qiyaamuleylka qofka markii uu doonahayo inuu cadaysado xadaثna isxaaq bn ibrahim alxandali qaala akhbarana jariiru jariir bn cabdilxamiid can mansuur mansuur ibn muctamir weeyaan قال وxdثna بن نمyr qال xdثna أbي وأbو معاaوية محمد بن khازm الضرير من التاaسcة عن الأعmش kilاahma waa labadee أعmش iyo maنsuur wey عن أbي wائل عن xudayفة qاal kana rasuul الlahi صلى الله علي وسلم إida qama min الleyl bmثlh bmثl xadiiثi man min mil xadiiثi hushayn walam yaquuluu liyatahajada walam yaquuluu maxay tahay laba qofaan soo marnay mansuur iyo acmashaan soo mar walam yaquuluu maxay tahay walam yaquulaa ala rabay marka ha ya waa waxay ku habbooneed marka walam yaquula ninkaas laakiin nuskhadiisa isaga iska saxda ee maqduudaad uma fiiriyo laakiin walam yaquula ay ku habbooneed mumkin in axyaanan jamaca uu u adeegsado muhana min baab tajaawusan xadaثna mxamed ibn muhanى wbn bashaar qaala xadaثna cabdالرaحman cabdiraحman ibn mahdi qaala xadaثna sufyaan can mansuuri وxusayn واlأcmash saddexu isku cadfa riwaayadii hushayn xusayn kaliya ahayd riwaayadii jariirna mansuur kaliya ahayd riwaayadii ibni numayr iyo abuu mucaawiyana acmash kaliya ahayd sufyaan thawri saddexdii isku dara marka can mansuurin وxusayni واlأcmashi can abi waailin can xudayfata ana rasuula اllahi sala اlه alay slam kaana ida qaama min alleyl rasuulku wuxuu ahay sal slam haddii uu istaago habeenkii yashuusu faahu wuxuu marmarinaya afkiisa bisiwaaq adag xadaثna cabd bnu xumaydin qaala xadaثna abu nucaym wa alfadl bnu dukayn alkuufi dukaynkaas waa laqab magaciisa waa camr alfadl ibnu dukayn camru alkuufi min ataasc qala xadaثna ismaaciil bnu ibrahim ismaaciil bnu ibrahim alcabdi albصri min asaadisa qala xadaثna abulmutawakil wa abulmutawakil annaaji wa caliy bnu daawuud annaaji min ahaaliثة ana bna cabaasin xadaثahu anahu baata inuu bariyey cinda nabiyi nabiga salى اlه alay slm agtiisa daata leylati habeenko faqaama nabiy اllahi salى اllahu alayh wasalam waxaa istaagay nabigii allah sala allahu alay wasalam min aakhiri leyl habeenka aakhirkiisa fakharaja wuu soo baxay fanadara fi samaa'i waxa uu fiiriyey samadii uma talaa haadihi alaayata fi aali cimraan aayaddan oo suurat aali cimraan ku jirta ayuu akhriyey ina fii khalqi asamaawaati waalardi waاkhtilaafi alleyli waاnnahaar xataa balaqa faqina cadaaba annaar dhowrkaas aayadood ba akhriyay laba aayadood uma rajaca ila albeyt kadibna gurigii usoo laabtay fatasawaka waa cadaysaday watawada'a waa weysaystay uma qaama fasalla kadibna waa istaagay waa dukaday qayb buu dukaday qiyaamuleylkii ka mid a uma dajaca waa saaxday uma qaama misana waa istaagay fakharaja waa soo baxay fanadara ila samaa samadii uu fiiriyey fatalaa hadihi alaayata aayaddan buu akhriyey uma rajaca fatasawaka fatawada'a kadib gurigii ku laabtay waa cadaysaday waa weysaystay uma qaama fasallaa ismaaciil ibnu muslim baa ii qoran ayb baabun khamsun min alfitra xadaثana abu bakr bn abi shaybata wa camrun innaaqidu wa zuhayr bnu xarbin jamiica can sufyaana qaala abu bakrin xadaثana bnu cuyaynat sufyaankii bnu cadeey waa bnu cuyayna can الzuhriy can saciid bn musayib can abi hurayrata can الnabiyi salى اlه alay slam qaal alfitratu khamsun fitradu waa shan aw shaki waayo aw khamsun min alfitra amase waxa uu yidhi shanu waxay ka mid tahay fitrada alkhitaanu guditaanka walistixdaadu iyo iska xiiritaanka xibinta hoose wa taqliimu alabfaar ciddiyaha iska jarkooda wa nadfu libti kilkisha tifitaankeeda wa qasu shaaribi shaaribka gaabintiisa ayib fitra maxaa la yidhaahdaa bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin waxaa loola jeedaa fitrada sunno arrinkaanuna waa sunnat lambiyaa ambiyadoo dhan baa ku dhaqmi jiray bacdu ahlicilmina waxay leeyihiin fitrada waxaa loola jeedaa abuuritaanka arrimahaanuna abuuritaanka qurxoon ayay qayb ka qaadanhayaan qofka haddii uusan isgudin ama uusan iska xiirin wasaqda cudiyaha iska jarinin suuro foolxunoo basha ah ka soo baxayda marka isma diidayaan isma diidahayaan waa in la yidhaha fitradu waa sunno ama waa abuuritaan wanaagsan xdثnي أbو طاaهر وحرmلة بن يحيى qال أخبرنا بن وهب qال أخبرني يونس يونس بن يزيد الأيلي عن بن شهاaب عن سعيد بن مسيب عن أbي هريرة عن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم أنه qاaل الفطرة خمس شhaki kuma jiro tn ayb tn شhaki kuma jiro الفطرة خمس uu yihi شhakiga yaa waday mr riwaayadee shakigu ku jiray yaa shakigaas keenay ibnu cuyayna keen laakiin yunus ma keenin shaki alfitraةu hamsun alikhtitaan wاlistixdaad waqasu shaarib wataqliim اladfaar wanatfibti xadaثana yaxya bnu yaxya waqutaybaة bnu saciid kilaahumaa can jacfar qaala yaxya akhbaranaa jacfar bnu sulaymaan waa jacfar bnu sulaymaan aلdubci min athaamina عن أبي عمران الجوني وعبد الملك بن حبيب الجوني من الرابعة عن أنس بن مالك قال قال أنس وقت لنا وxaana loo wqtiyeeyey في qaص الشhاaرب شhaaربka jaritaankiisa وتqليم الأظفاar cidyaha jaritaankooda وaنطف الإبط kilkisha tifitaankeeda وxalق الcaanaةi caanada xiiritaankeeda allaa natruka inaanaan ka tegin baana loo waqtiyeeyey aktar min arbaciina leyla afartan habeen ka badan inaan la daynin afartan badan afartan habeen mar ka badan lama ogola waa aqsaa mudda afartanku xadaثana moxamed bn muhanى qaala xadaثana yaxya yacni bna saciid waa yaxya alqaطaan qaala waxadaثana bnu numayr qaala xadaثana abi jamiican jamiican uula jeeda waa yaxya ibnu numayr can cubaydillaahi waa cubaydillaahi bni cumar bni xafs bni caasim ibni cumar ibni khaaab min alkhaamisa alcadawi can ibni can naaficin waa mowla bni cumar can ibni cumara can الnabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala axfu shawaariba shawaaribta gaabiya wa acfu llixaa daaya gararka xadaثna qtaybaة bn saciid can malik bni anas can abi bakr bn naafic abu bakr bn naafic waa mowla cabdillahi bni cumar waxaa dhalay naafic waa min asaabica can abiihi naafic can ibni cumara can الnabiyi salى اllahu alayh wasalam anahu amara waxa uu amray biixfaaءi shawaaribi in la gaabiyo shawaaribta wa icfaaءi lixaa lana daayo gararka xadaثna shl بn cثmaan shl بn cثmaan ibn faris alkindi rawaa lahu muslim muslim kaliya wax ka wariyo sheikh u yahay min alcaashira qaala xadaثna yaزيid bn zurayc albصri min aلthaamina can cumara bni muxamed waa cumar ibn muxamed bni zayd bn cabdillahi bni cumar min asaadisa qaala xadaثna naafic can ibni cumara qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam khaalifu lmushrikiin khilaafa mushrikiinta maqsuud waaye sharcan marka gaalada in la khilaafo khaalifu lmushrikiina axfu shawaariba shawaaribta gaabiya wa awfu lixaa gararkana dhammaystira xadaثani abu bakr ibnu isxaaq moxamed ibnu isxaaq assaaqani weeyaan min alxaadiyata cashara قال أخبرنا بن أبي مريم وسعيد بن الحكم بن محمد الجمحي من العاشرة قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب mawla alkhuraqati can abiihi can abi hurayrata qaal xadiidka ibn cumar aan kasoo baxnay qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ajuzu shawaariba gaadiya shawaaribta wa arkhu llixaa gararkana raariciya khaalifu lmajuusa khilaafana majuusta ayib waxa uu leeyahay sheekh alimaam الnawowi xasla hamsu riwaayaat acfuu awfuu arkuu arjuu wafiruu macnaha kuluhaa tarkuhaa calaa xaaliha garka oo la iska daayo waayo aan la xiirinin la sii daayo shaaribadana la gaabiyo axaadiida nebiga marka waxaa ka muuqata awaamirtaas a'immadii cilmigana sidaas oo kale waxay amrayaan garka in la sii daysto shaaribadana la gaabsado waxaa ugu horeeya a'immada arrinkaas ku baaraarujiya dadka kuna booriya alimaamu shaafici oo dadku ay leeyihiin madhabtiisaan haysana waxa uu nasan u sheegahayaa inaysan bannaanayn garka in la xiiro kitaabkiisa um waxaa ku taala fii kitaabi اljinaayaat waxa uu ka warramay nin haddii uu nin intuu ku xadgudbo uu tinta madaxa iyo garka uu ka xiiro maxaa ka laasimahayo oo ah magdhow arrinkaasuu ka hadlay meeshaasuu garka soo geliyey marka marka wuxuu yidhi haddii uu nin xiiro nin madaxii ee tintii ay u soo dhalato sidii ay ahayd ama si ka wanaagsan wax diyaahu ka laasimi mayso walxilaaqu laysa bijinaaya xiiritaankaasuna ma aha jinaayo ama cuquubo uu u geystay ninka uu ka xiiray madaxa walaysa fiihi kabiiru alamin ama kahiiru alamin wax xanuunana kuma hayo markii uu tinta ka xiiray wa huwa wain kaana fi llixyati laa yajuus falaysa fiihi kahiiru alamin walaa dihaabu shacar wuxuu leeyahay tinta xiiritaankeeda yaysan banbanaanaan garka eh wax xanuunahu maadaama uuna ku jirinin qofkana tintii u soo baxday lama dhici karo marka waa jinaayo u baahan diyo in laga bixiyo saasuu leeyahay wa huwa wain kaana xilaaqi weeyaan wa huwa xilaaqi wain kaana fi llixyati laa yajuus falaysa fiihi kahiiru alam walaa dihaabu shacr marka axaadiistii nebiga saanay tilmaamtay imaamkii madhabtiisa aan haysanina sidaanuu leeyahay ibnu xajar alhaytami kitaabkiisa tuxfat lmuxtaaj fii sharxi lminhaaj wuxuu leeyahay qaala shaykhaani yukrahu xalqu lixyati labada sheekh marka isagu uu sheego wuxuu ula jeedaa alraafici iyo annawowi isla asagiibaa wuxuu soo naqliyey wuxuu leeyahay wactaradahu ibnu rifca ibnu rifca oo min kibaar fuqahaai shaaficiya ka mid a oo ka horeeyey ibnu xajar alhaytami qarnigii toddobaad joogay ayaa ictiraaduu leeyahay naqligaas shaykhaanka oo ah alraafici wanawowi wuxuu ku ictiraaday biana ashaaficiya nasa fi lummi cala taxriim inuu imaamu shaafici kitaabkiisa umka uu ku nasgareeyey xurmada garka xiiritaankiisa wa qaala aladraciyu adracina wuxuu leeyahay min kibaar fuqaha shaaficiya minhaajkana sharxay nawowi alsawaabu taxriimu xalqihaa waxaa sawaabku uu yahay xiiritaanka inuu xaaraam yahay jumlatan yani si go-aan ligayri cilatin biha haddaan cudur jirinin qofka maalan xanuun uuna meesha ka haynin kamaa yafcaluhu lqalandariyatu kamaa yafcaluhu lqalandariyatu kamaa yafcaluhu lqalandariyatu buu leeyahay adra qalandariya maxay tahay waa koox suufiya ah oo shaam ka jiri jirtay haddana ka jirta oo la mida qaadiriyadoo kaleeto oo ka mid a duruqda suufiyada ee aan hagaagsanayn marka warkaasna waxaa dhahaya aladraci waxaana soo naqlinhaya ibnu xajar alhaytami fii sharxi alminhaaj oo uu ku magacaabay tuxfat lmuxtaaj iyadoo marka nusuustii sharciga sidaas ay tilmaamayso a'immadii diinkana ay saas tilmaamahayaan ayaa nin wuxuu rabaa usbuuc kastaba garkiisa intuu uu hoolo inuu yidhaahdo anugun ahlu sunnaan ahay dadkan garo ka dhaadheerna waa bidco ayib bab cashru min alfitrati qala xadaana sufya qala xadaana qutaybaة bnu saciid wabu bakr bn abi shaybata wazuhayr bnu xarbin qaluu xadaana waqiic can zakariyaa bni abi zaidata zakariya ibn abi zaida ibn abi maymuun alhamdani min asaadisa wey can muscab bni shaybata muscab bni shaybata bni jubayr alcabdari alxajabi waa ragga miftaaxa kacbadahay uu ka mid yahay min alkhaamisati can طalq bni xabiib albasri min athalitثa can cabdillahi bni zubayr can caaishata radi allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala اllah alay slam cashru min alfitra hadda xadiidkii caaisho ayaa ka badan xadiidka abi hurayra acdaaduna mafhuum ma laha haddii shan la sheego tobana waa la sheegi karaa cashru min alfitrati qasu shaarib shaaribka gaabintiisa wa icfaau laxyati garka sidayntiisa wasiwaaq cadaysiga wastinshaaqu lmaai biyaha in sankaa la geliyo markii la weysaysanayo wa qasu ladfaari cidiyaha in la gaabiyo wa qaslu lbaraajin baraajinta in la dhaqo baraajinta waxa weeyaan sisirimaha ee ku yaala xibnaha faraha iyo lugaha wa nadfu libti iyo in la tifo kilkisha wa xalqun caanati caanada la xiiro wa intiqaasu lmaai iyo biyaha in la nuqsaamiyo biyaha in la nuqsaamiya maxay tahay qaala zakariyaau qaala muscabun wa nasiitu lcaashira midii tobanaad waan hilmaamuu leeyahay ilaa an takuuna almadmadata haddii aysan ahayn buu leeyahay madmado zaada qutaybatu qaala wakiicun intiqaasu lmaai yacni listinjaaa istinjadi weeyaan aloola jeeda maxaa markaa biyaha nuqsaaminteeda loogu magacaabay wuxuu leeyahay abu cubayd fii qariibi alxadiid inaa naraahu gasla dakar waxaan u aragnaa buu leeyahay intiqaasu lmaa inay tahay dakarka oo la dhaqo bilmaai biyo lagu dhaqo wadalika annahu idaa gasala dakar haddii uu dakarka dhaqo bilmaayi uu ku dhaqo irtada albawlu walam yazil kaadadii baa dib u laabanaysa mana soo degayduu leeyahay wain lam yaqsil nasala minhu shay hadduuna dhaqina ina wax ka yimaadiina dhici karta marka intiqaasu lmaai yani biyihii nuqsaaminteeda biyahana waxaa loola jeedaa kaadida imaanaysa marka kaadida waxaa lagu nuqsaami karaa oo lagu jooji karaa soo degitaankeeda in la dhaqo saasuu leeyahy abu cubayd fi qariib alxadiis raximah llah bab ااstinjaaء bاlaxjaari wاlmanci min alrawhi wاlcadmi qala xadaana abu bakr bn abi shaybata qala xadaana abu mucaawiyata xadaanaahu yani xadiidkii weyaan abu qurayb qaala akhbarana bnu abi zaa'idata yaxya weeyaan kano maxaa yeele yaxya aabihiisu ka warinayo zakariya ah yaxya bnu abi zaa'idata weeyaan can abiihi aabihiisa oo ah zakariya can muscab bni shaybata fi hada isnaadi milahu gayra annahu qaala man ilqaa'il yaxya wey gayra annahu qaala yani yaxya weeyaan qaala abuuhu aabbihiis baa markaa yiri wa nasiitu lcaashira riwaayadii wakiicna yaa wax hilmaamay muscab hoogaa waxbuu ka bedel marka xadaثna abu bukr بn abi shaybةa qala xadaثna abu mucaawiyaةa wwakiic can اlأcmash qala xadaثna yaxya bnu yaxya wاlafdu lahu qala akhbarana abu mucaawiyaةa can اlأcmash can ibrahim ibrahim الnakhaci can cabdالرaحman bni yaزيid cabdiraxmaan ibn yaziid ibn qays annakhaci weeyaan can salmaan alfarisi qaal qiila lahu salmaana waxaa lagu yidhi qad callamakum nabiyukum dad munaafiqiin ama mushrikiin ayaa ku jeesjeesahayay marka waxay ku dhaheen qad callamakum nabiyukum nebigiinu wuxuu idin baray kulla shay wax kasta xata alkhiraa'a xataa sida loo saxaroodo u idin baray saasay leeyihin ay ku jeesjeesay ka wadan xataa wuxuu soo tadakhulay habka aad u saxarootiin ama aad u fariisatiin markaad saxaroonaysiin asagana marka waa nin diinkiisa qawi ku ah isagaa ku dhabagediye wuxuu yidhi nacam ajal waa run waana baray laqad nahaana wuxuuna naga nahiyey an nastaqbila alqiblata in aan qaabilno qibladii biqaa'itin saxaro aw bawlin kaadi aw an nastanjiya bilyamiin ama aan ku istanjoonno midigta aw an nastanjiya ama inaan ku istanjoonno biaqala min alaaati axjaar saddex dhagax wax ka yar aw an nastanjiya ama inaan ku istanjoonno birajiicin digo aw bicadmin ama laf nimankaa marka waxay weydiiyeen ayagoo istihzaa u weydiinhaya xataa nebigiinu ma wuxuu idin baray sidaad u saxarootiin ay ku dhahay isaguna wuxuu ku jawaabay ajal haa ayb meesha waxaa ka muuqanaysa marka dadka muslimka ah diinkooda iyo dhaqamadooda dhammaan diinkooday ka qaata islaamkay ka qaata haddii gaalo dhaqankeed ay u bannaanaa weysay in laga qaato sida loo saxaroodo wax ka badan miyaa laga qaadan karaa lagama qaado karo qofka muslimka markuu dukanayo wuxuu leeyahay ihdina asiraat almustaqiim asiraat almustaqiim muxuu yahay waa cibaadaad iyo caadaad qofka marka cibaadaadka ihdina siraada almustaqiima ka waafaqsan laakiin caadaadka aan ka waafaqsanayn qayb baa ka maqan ah asiraad almustaqiim marka dadka muslimka ah dhaqan gaalo ama caadaad gaalo ama qawaaniin gaalo meel ugama bannaano haddii daacad la yahay meelo ugama bannaano dhammaan xataa sida loo saxaroodo islaamkeenuna baray marka baahiyu nooma hayso qawaaniin gaalo ama dhaqamo gaalo culummo waxaa jiri jirtay qarnigii lasoo dhaafay jecleed dhaqanka gaalada muslimiinta in laga daba wado oo tasawur waxay qabeen gaaladan horey u martay marka haddii aan ku dayanno inaan anakuna hore u marano ayaa dhici karta saasay u fekerahayeen waana feker khaldan culummadaas nin ka mid aho la yidhaha maxamed cabdah almisri ayaa baariis tegey maqaayad buu soo galay markaas buu cunno dalbada cunnadaya loo keenay mid kalea u yimaaday marka oo gaal faransiis ah wuxuu daba inuu ku jaasjaaso markaasuu wuxuu ku yidhi cunnadan sida loo sameeyey diinkiinu ma ka warramahayo markaasuu yidhi haa waa ka warramahayo markaasuu la yaabay diinkiina miyaa ka warramaya sida cunnadan loo sameeyey oo loo soo diyaariyey markaasuu ha waa ka warramayo marka ninkii kushiinka joogay oo ku gaahay u yeeray kaare waa u yimid cunnadaasay u samayd u yidhi cunnadan waxaa ka samaysanta u yidhi bariis iyo hilib iyo basal iyo xawaaji iyo xoogaa waxbuu sharxay markaasuu yidhi iska tag marka waa kaasuu yidhi cunnadii sida loo sameeyey ninkaasaa sheegay markaasuu yidhi haggay diinkiina uga jirtaa markaasuu wuxuu yidhi diinkeena waxay uga jirtaa fasaluu ahla dikr in kuntum laa taclamuun jawaabtaas marka waa khaldanta ahlu dikri gaal faransiisa oo ah kushiin mid jooga in lagu tilmaamo ahlu dikri inuu yahay ma saxa sax ma noqon karto waxaa la rabay marka inuu yidhaahdo si kooban diinkeenu kushiin kama shaqeeyo intaasa ku aadi diinkeenu cunnada sidoo loo sameeyo iyo kushiimada sidoo loo diyaariyo kama shaqeeyo waa diin akhlaaq iyo maaragtay cibaadaad ka warrama dadku cunadooda ayagaa yaqaansay u samaysta intaasaa ku aadi laakiin waxay rabeen diinka iyo dhaqamadooda in layska daba wado oo laysku fasiro oo layswaafajiyo oo saasay rabeen mana suuro gelayso sidaas xdثna محمد بن مثنى qال xdثna cبدالرحمن cبدالرحمن بن مهدي weyn qال xdثna سفyان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن cبدالرحمن بن يزيد بن qays النخعي الكوفي عن سلمان qال qاla lna المشhركوuن waxay nagu dhaheen مشhrikiintii إنii arىa anugu waxaan arkaya qaala lana iyo إنii muطaabaqo mee ka dhahay tan hore jamc waay qaala lana المشhriكوuن إنii arىa marka waxaa dhici karta marka hore qaala lana mushrikuuna waa qof hal ah laakiin inta kalena waa ku waafaqsanta marka maadaama ay ku waafaqsan yihiin iyagii oo dhan inay yiraahdeen ama ay dhaheen baa laga soo qaado marka qaala lana lmushrikuuna inii araa anigu waxaan arkahayaa kii hadalka hayay marka oo gaalada kaleo mushrikiinta ay ku waafaqsanaayeen yaa hadlahaya innii araa saaxibakum anigu waxaan arkaa saaxiibkiina yaana nebigu ula jeedaa yucallimukum xataa yucallimakum alqiraa'at qiraa'u idinka baray sidaad u saxarootiin faqaala ajal innahu nahaana an yastanji axaduna biyamiinih wuxuu naga nahiyey midigta midkaan inuu midigtiisa ku istanjoodo aw yastaqbila alqiblata ama uu qaabilo qiblada wanahaa can irawd wuxuu naga reebay digada inaan ku istanjoogno wlcidaam lafa waqaala laa yastanji axadukum yuuna ku istanjoon midkiin laa yastanji ama laa yastanji naahiye ka dhig ama naafiye ka dhig ku istanjoon maayo ama yuuna ku istanjoon axadukum midkiin biduuni alaaثati axjaar saddex dhagax wax ka yar xdثna زhayr بن xrbin qal xadثna rwx بن cubاadة rwx بن cubاadة بن الcلاء الbصrي min التاaسcة qal xadثna زkriyاء بن إسxاaq الmkي min الساadسة qal xadثna أbu الزbayr أnhu samca jاabirا yquul nahaa rasuul الlahi slى الlه عlي sسلم wxuu nahiyey rasuulka allah an yutamasaxa bcadmin in lagu istanjoodo lf aw bbacrin ama dib baabu istiqbaali lqiblati biqaa'idin aw bawl xadaanaa waxadaanaa zuhayr bnu xarbin wabnu numayrin qaala xadaanaa sufyaan bnu cuyaynata qaala waxadaanaa yaxya bnu yaxya wallafdu lahu qaala qultu lisufyaana bni cuyaynata waxaan ku idhi buu leeyahay yaxya bnu yaxya samicta zuhriya ma maqasha zuhri yadkuru inuu sheegahayo can caطaaءi bni yaziid allaythi caطaa ibni yaziid allaythi inuu ka sheegayo min athaalitha can abi ayuba abu ayuub alansaari ana nabiya sala اllahu alay slam qaala idaa ataytum haddii aad tagtiin algaa'ida meesha loo korbaxahayay falaa tastaqbilu lqiblata ha qaabilinina qiblada walaa tastadbiruuhaa dhabarkana ha hijinina bibawlin kaadi walaa biqaa'idin saxaro walaakin shariquu aw qaribuu ama bari u jeesta ama qoraxdhac u jeesta qaala abu ayuub abuu ayuub wuxuu leeyahay faqadimna shaama shaam ayaan tagnay buu leeyahay fawajadnaa waxaan haalnay maraaxiida musqulo qad buniyat la dhisay qibala alqiblati qiblada xaggeeda loo jeediyey fananxarifa canha waan ka gadoomaynaa marka markaan ku xaajo gudanayno waxaan isku dayaynaa inaan ka gadoono wanastakfir ullah ilaahay baanan weydiisanaynaa dembi dhaaf qaala nacam qaala nacam yaa yidhi sufyaan yii sufyaan baa lagu yiri oo yaxyaa ku dhahaya jawaabtii baa loo baahan jawaabtii nacam bay ayib xadiida markaa hal shay bay ka warramayaan baa aan wada dhammayno qaala waxadaanaa axmed bnu xasan bnu khiraash min axaadiyata cashara qaala xadaanaa cumaru bnu cabdilwahaab cumar bn cabdilwahaab bni riyaax alriyaaxi min alcaashira qaala xadaanaa yaziid yacni bna zuraycin qaala xadaanaa rawx rawx bnu lqaasim altamimi min asaadisa can suhayl suhayl bni abi saalix can ilqacqaac waa qacqaac ibnu xakiim alkinaani min araabica can abi saalix asamaan can abi hurayrata can rasuuli illaahi sala allah alay slam qaal idaa jalasa haddii uu fadhiisto axadukum midkiin calaa xaajatihi dantiisii falaa yastaqbilanna alqiblata qiblada yuuna u jeesanin walaa yastadbirhaa dhabarkan yuuna xajin baabu ruksati fi dalika fi labniyati buu leeyahay nawowi tabwiibkaas xadaanaa cabdulahi bnu maslamata bnu maslam cabdullaahi bnu maslamata bni qacnab alqacnabi awowgiisa loo nisbeeya min ataasica qaala xadaanaa sulaymaan yani bna bilaal can yaxya bni saciid yani yaxya bni saciid bni qays alansaari min alkhaamisa can muxamed bni yaxya bni xibaan bni munqid almaazini min araabica can camihi waasa bni xibaan saxaabi weeyaan qaala kuntu usalli waxaan ahay buu leeyahay inaan ku dukanayo fi lmasjidi masaajidka nebiga wa cabdullaahi bnu cumar cabdullaahi bnu cumarna musnidun wuxuu cuskiyey dahrahu duudkiisa ila qiblati qiblada u cuskiyey derbiga qiblada naga xigay ayuu isku tiiriyey falamaa qadaytu salaatii salaadeyda markii aan dhammaystay insaraftu ilayhi min shiqi waan u soo laabtay oo dhinacaan uga soo laabtuu leeyahay dhinacaan uga imid ee dhinac yuu ka jiray u soo laabtay marka dhinacuu ka jiray oo yuu soo laabtay markaasuu cabdullaahi u yimid faqaala cabdullaahi cabdullaahi baa markaa wuxuu yidhi yaquulu naasun dad baa waxay leeyihiin idaa qacadta lilxaajati haddii aad u fadhiisato danta takuunu laka aada leedahay falaa taqcud ha fadhiisanin mustaqbila alqiblati adoo qiblada qaabishan walaa beyt lmaqdis adoo beytulmaqdis qaabishan qaala cabdullaahi dadkaas buu markaa uu ra'yigaas buu inkirsan yahay uu leeyahay ma jiro arrinkaas qaala cabdullaahi walaqad raqiitu waxaan fuulu leeyahay calaa dahri beytin guri korkii fara'aytu danuu u fuulan danuu u fuulay markaa un ishiisaa ku dhacday markaa rasuulkii oo xaajo gudanay fara'aytu rasuula allahi sala alla slam rasuulkiiaan arkuu leeyahay sala alla ly slam qaa'idan isagoo ku fadhiya calaa labinatayni laba dhoobo mustaqbilan beyta almaqdisi ee qaabishan beytulmaqdis lixaajatihi beytulmaqdis hadduu qaabishan yahana dhabarkiisu wuxuu xigaa almasjid alxaraam marka dadka dhahahaya marka xaggaa looma jeesa karo baytulmaqdis ama dhamarka lama xiji karo baytullaahi alxaraam waa maxay rasuulkii baaban arkay oo sidaas samaynay xadaana abubakr bn abi shaybata qaala xadaana moxamed bnu bishrin alcabdi qaala xadaana cubaydullaahi bnu cumar cubaydullahi bnu cumar bn xafs bn caasim bn cumar العدوي من الخامسة عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه وأنس بن حبان عن ابن عمر قال رقيت على بيت أختي حفصة وحنفول لي قرق ولا شيء حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا لحاجتها سوى رسولك حاجتي سوف لي أنا أركي مستقبل الشام مستقبل القبلة قبلة أنا لبركة حجي مركة مسألة أه waktiga qofku xaajada gudanhayo qiblada inuu qaabilo ama uu dhabarka xijiyo xukunkeedu maxay tahay waxay ka mid tahay masaa-isha ahlulcilmiga aada isugu khilaafeen madaahibta ku jirtaana ay badan tahay khulaasadeeda marka sida nawowi uu soo jajamciyey waxa weeyaan alimaamu shaafici walimaamu maalik waxay leeyihiin istiqbaal iyo istidbaar waa xaaraam fi saxraa laakiin qofku hadduu dhismo ku dhex jiro ama qiblada ay wax ka xigaan waa bannaan tahay in la istiqbaalo ama la isdaaro nawowi wuxuu leeyahay arrinkaas ayaana axaadiida lagu jamci karaa jamcigaasaana saxa saas in lagu jamciyo ayaana kulligood lagu qaada kara madhabka labaad wuxuu leeyahay arrinkaasu ma bannaana laa fi lbunyaan walaa fi saxraa ma la qaabili karo laa fi lbunyaan walaa fi saxraa madhabkaasna waa madhab abi ayuub alansaari oo intuu musul galay ayuu wuxuu leeyahay waan ka gadoomaynaa maca daalika haddii ay wax dhacaan oo gadoonkii uu si wanaagsan noogu dhammaystirmi waayo nastakfirullah saasuu leeyahay arrinkaas markaa waa madhab abi ayuub alansaari radia allaahu canhu waxaana dhici karta arrimahan uu ibnu cumar ka warramahayo inaysan isaga soo gaarinin ama si kale uu u fasira dhici karto madhabka saddexaad waa bannaan tahay arrinkaas fi lbunyaan wa fi saxraa waana qowl daciifa kaas waa curwat ibnu zubayr madhabkiis sida uu leeyahay nawow madhabka afaraad laa yajuuzu listiqbaal laa fi saxraa walaa fi lbunyaan wayajuuzu listidbaaru fiihima waa qowl uu leeyahay axmed ibnu xambal aqwaashaas oo dhan marka waxaa ugu muhiimsan in aysan bannaanayn istiqbaalka istidbaarka fi saxraa laakiin labadoodu ay bannaan yihiin fil bunyaan sida laga fahmahayo arrimaha cabdullaahi ibnu cumar uu ka warramahayo oo uu leeyahay rasuulkiiaan arkay oo xaggana usii jeeda xaggana dhabarkiisu uu xigo saasaa lagu jamci karaa haddii qofku marka ay u suuro gelayso inuu ka leexdo ama bannaan ha jooga ama musul ha joogeena waa arrin wanaagsan oo ah khuruujan min alkhilaaf ee dadka marka musulaha dhisanhaya waxaa habboon in ay marka hore musulaha dhisanhayaan aadaabta sharciga mara dad badanaa waxaa arkayda muslimiin ah ay qibladii usii jeedo ama ay kasii jeedo musquluhu mana habboona sidaas maadaama la heli karo jiho kale in loo jeediyo maxaa kalifay in musul loo jeediyo qibladii xaggeeda ama laga soo jeediyo baab yar weynaan ku daraynaa baabu nahyi can istinjaab اlyamiin qala xadaثana yaxya bnu yaxya qala akhbarana cabdiraxmaan ibn mahdi can hamaam mam ibn munabbih weeyaan can yaxya bn abi kathiir min alkhamisati can cabdillahi bn abi qataadata waa ibnu صaxaabi min athaniya can abihi abu qataadata alxaaris ibn ribci alansaari qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam laa yumsikanna yuunan qabanin axadukum midkiin dakarahu ee dakarkiisa biyamiinihi midigtiisa wahuwa yabuulu isagoo kaadinaya aadaabtan ma ka mid maaha sharciga midigta ixtiraamkeedina ma aha walaa yatamasaxu min alkhalaa'i biyama- biyamiini yuunan ku istanjoon oo wixii kaga yimid yuuna ka- kugu istanjoon ku istanjoon midigtiisa walaa yatanafas fi linaa'i aadaabta biyaha loo cabayo waayo markuu biyaha cabayo warka yuuna ku neef gurin xadaثna yaxya bn yaxya qaal akhbarana wakiic can hishaam adastawaa'i can yaxya bni abi kahiir can cabdillahi bni abi qataadata can abihi qaal qaala rasuulu llahi sala اla slam ida dakala axadukum اlkhala hadduu midkiin galo mususha falaa yamasa dakarahu biyamiinihi yuuna ku taabanin yuuna ku qabanin dakarkiisa midigtiisa xadaثana ibn abi cumar waa maxamed ibn abi cumar قال حدثنا الثقفي وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي من الثامنة عن أيوب السختياني عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس قف إنه كون يفجر في الإناء ويلك وأن يمس ذكره بيمينه إنه كقبت ذكر كيسا ملكتيسا وأن يستطيب بيمينه إنه كي استنجودته كي استنجوده ملكتيسا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم